إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii saraakiil ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday fariisin askarta burundi ku leeyihiin gobolka shabeellaha dhexe qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa ku dhintay boosoneer kula dumay magaalada muqdisho dadka cudurka korona ugu dhintay gudaha dalka maraykanka ayaa kor u dhaafsay toddobaatan kun oo ruux iyadoo in ka badan hal milyan oo ruuxna cudurka uu soo ritay beelaha cowliyahan iyo dalxa ayaa heshiis ku gaaray wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka mid ka mid a xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhintay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinimo arbaco ah saddex iyo tobanka bisha ramadaan sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga kuna beegan lixda bisha shanaad sannadda labada kun iyo labaatanka ee miilaadiga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho in magaciisa lagu soo koobay jalaato oo saddex digla ahaa ay mujaahidiinta al-shabaab ku dileen degmada dharkiinley ee gobolka banaadir nin kale oo ahaa sarkaal ka tirsan booliska magaciisana lagu soo koobay dhagacadeh ayay mujaahidiinta al-shabaab isna ku dileen deegaanka garasbaaley kaasa balbalaaran ah oo muqdisho ka tirsan wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in qarax xoogan lagula eegtay ciidamada dowladda federaalka lamana oga wixii soo gaaray muqdisho ayaa waxaa joogto kaga dhaca weerarada ay geysanayaan ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin haddaan aadno shabeellaha dhexna waxaa lagu soo waramayaa in weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa burundi ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku ekeeyey xaaji cali oo ka tirsan shabeellaha dhexe halkaas oo fariisin ku leeyihiin ciidamada burundi ee qaybta ka ah shisheeyaha soo duulay ilaa iyo hadda wax tafaasiil ah oo ku saabsan dagaalkaasi idaacaddu ma aysan helin xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhintay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xildhibaan yuusuf cabdi suuri oo loo yaqaanay baxaar oo ka tirsanaa baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa la xaqiijiyey in fiidkii xalay uu ku geeriyooday magaalada baydhabo muddooyinkii ugu dambeeyey ayuu kula xanuunsanayay xanuunka sokorta gudaha magaaladaasi waxaana xaaladiisu ay aad kaga dartay maalintii shalay ugu dambayntiina waxa uu ku dhintay hoteel uu ka deganaa magaalada baydhabo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa xaqiijiyey geerida xildhibaankaasi ka mid ahaa baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee fadhigiisu yahay magaalada baydhabo halkaas oo ay ku ilaaliyaan ciidamada etoobiya guddoonka baarlamaanka maamulka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiinta maamulkaasi ayaa ka tacsiyey geerida xildhibaankaasi xildhibaanada baarlamaanada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ayaa aad ula ildaran xanuunada sida sankorta iyo dhiikarka iyagoo horeyna kuwo badan ay u dhinteen waxaana ku soo maqan warar ku saabsan heshiis la dhex dhigay beelaha cowlyahan iyo talxe laakiin iminka corona ayaa weli doonida ka geysanaya khasaare baaxad leh oo dhimasho iyo mid dhaqaalaba leh dalka maraykanka dhimashadu aad ayay usii kordhaysaa maalinba maalinta ka dambaysa shalay ilaa iyo xalay waxaa dhintay dad ka badan kun ruux jaamacad isku howsha diiwaangelinta dadka korona ugu dhimanaya gudaha dalka maraykanka waxa ay sheegtay inay kordheen tirada dadka u geeriyoonaya korona gudaha dalka maraykanka waxaana ay iminka gaareen toddobaatan iyo kow kun labaatan iyo laba ruux waxaana dadka cudurka u asiibay ay kor u dhaafeen hal milyan oo ruux weli maraykanka waxaa kala xaniba dhaqdhaqaaqa dadka iyo goobaha ganacsiga inkastoo dowladdu ay sheegayso in meelaha qaar ay khafiifinayso xayiraada saarnayd maraykanku waxa uu sheegay in cudurkan halakeeyey gudaha dalkiisa asal uu ka yimid dalka shiinaha oo uu ka soo baxsaday shaybaar ku yaala waddankaasi laakiin dowladda shiinaha ayaa arrinkaasi diiday waxaana labada dhinac maalmihii lasoo dhaafay ay isugu goodinayeen warbaahinta askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhintay boosaneer kula soo dumay magaalada muqdisho laba askar oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho kadib markii askari ka tirsanaa labada askari uu ku dhacay boosaneer ku dhex yaala gudaha xabsiga waxaana askari kale oo ka tirsan dowladda federaalka isku dayay in uu saaxiibkii ka soo saaro boosaneerka laakiin uma suurtogelin oo isagiina boosaneerka ayuu ku dhacay halkaas ayayna labadoodaba ku dhinteen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa xabsiga ilaaliya ayaa xaqiijiyey dhimashada labadaasi askari waxaana muddo kadib laga soo saaray boosaneerka askartan ayaa qayb ka ahaa ciidamada dowladda federaalka ee xabsiga dhex ku tacdiibiya dadka ku xiran geeridooda ayaana hadal hayn badan ka dhalisay xabsiga iyo meelaha kale magaalada muqdisho heshiis ayaa la dhex dhigay beelaha cawliyahan iyo dalxe kaas oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka beelaha cawliyahan iyo dalxe ayaa heshiis ka gaaray dil nin ka tirsanaa beesha cawliyahan uu u geystay nin u dhashay beesha dalxe munaasabad ka dhacday salaga ayaana looga dhawaaqay heshiiska waxaana goobjoog ka ahaa wariga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo odayaal ka socday beelaha heshiiyey talxe iyo cawliyahan ayaa ka kala tirsan ogaadeen iyo mareexaan waxay ku heshiiyeen in diyo ay kala qaataan boqol halaad ayaa lagu balamay in la bixiyo waxaana beesha talxe goobta lagu guddoonsiiyey toban kun oo doolar oo u dhiganta labaatan halaad halka siddeetanka halaad ee harayna lagu balamay in dib loo siinayo ujeeddo heshiis dhex maray beelaha cawliyahan iyo talxe tobankii bishii sagaalaad kun afar boqol afartan iyo kowda kuna beegan saddexda bisha shanaad labada kun iyo labaatanka kadib shir socday muddo lix maalmood ah kaasoo ay barbar socotay dowro sharci ah laguna heshiisiinayay beelaha talxe iyo cawliyahan ayaa waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow inay adkeeyaan labada beelood hergelinta iyo ku-dhaqanka shareecada islaamka lambar labo inay bixiso beesha cawliyahan diyada marxuum maxamed xasan axmed muddo dhan saddex bilood iyo labaatan cisho lambar saddex in la ilaaliyo walaaltinimada islaamka iyo midda derisnimada ee u dhaxaysa labada beelood lambar afar in la ilaaliyo deegaanada daaqa lagana ilaaliyo xaalufinta dhirta qodista waraha cusub iyo jafidda xabagta malmalka iyo wixii la mid ah lambar shan waxaa loo siman yahay daaqa iyo weelasha caamka ah lambar lix ciddii jabisaa heshiiska wuxuu la kulmayaa tallaabo adag heshiiskaana waxaa martigeliyey kana qayb qaatay xarakatu shabaab almujaahidiin gobollada jubbooyinka iyo gado waana mahadsantihin salamu calaykum waraxmatullahi ugaaska beesha cawliyahan ugaas axmed ugaas cumar iyo ugaas ibraahim oo ah ugaaska beesha talxe iyo odayaal labada dhinac ka tirsan oo munaasabadda goobjooga u ahaa ayaa la hadlay idaacadda alfurqaan haddii aan nahay labadii beelood waxaan ku hesheennay dhiiggaa ninkaasi ee boqolka geela ee lagu xugmiyey inaannu kala qaadanno una tiirinno kitaabka munasalka e ee rabbi inoo soo dejiyay dastuur inoo ah beeshu waxay ku heshiisay geelaa asaga ah maanta oon joogno ramadaan bishuna ay tahay toban ay tahay waxay ku heshiiyeen saddex bilood iyo labaatan casho geela asagee in lagu bixiyo geela oo muqallada ah lagana qaado beesha cawlyahan lana siiyo dadka xinjirta iska lahaa oo beesha dalxa ah taana ilaahay baa ku mahadsan waan sababaynaynaa waa shareecada rabbiga bismillaahi raxmaan iraxiim waa anigoo macalin ibraahin eh ugaas macalin ibraahin anigoo ah yaa ninka horta inla hadlaya waa ninkaas oo beesha talxa ugaaskeeda ah walaalayaal waxaan dadku sheegaynaa on ummadda u sheegaynaa meeshaan majliskan khayrka badan leh oo xarakada maanta ay iskugu imaaday iyo beesha cowlaan iyo beesha talxe ay iskugu imaadeen waxay iskugu imaadeen ninkii dhintay marxuumkii dhintay dhibkiisii aa laiskugu imaaday allah u naxariisto waa naga wada dhintay qoladan reer adoobay reer cowlaanna waa ku dhintay waana ka dhintay waana ku dhintay dadku waxaa weeye qofka dhibanaha oo dhibka keena iyo midka lagu dhintay waxaa dhib badan midka laga dhintay maa midka lagu dhintaa dhibaato badan marka insha allah waxaan ku heshiinay geeli boqolkahay inay sidiis odayga hor u sheegay in sida ugu dadaalka badan ay ku bixiyaan boqolkii halaad magacaygu waa suldaan ibraahim aadan buulle ka socda beesha talxe maanta oo sida loo sheegay bisha soon ay toban tahay waxaannu halkan heshiis aga soo jeedinaynaa sida ay ugaasyada horey u sheegeen in lagu heshiiyey magtaas magtaas oo ah ninka marxuumka ah oo dhintay baan horta iskugu nimid waxaan rabaa intaana sii gudigelin inaan u mahadceliyo xarakadu shabaab inaan u mahadceliyo kaasiyan gobollada jubbooyinka iyo gedo oo runtii ka qayb qaatay isu imaadka iyo ma garanaysaa isu keenista adeegista maadaama osoon lagu jira sida loo adeegayo dadka ma garanaysaa iyagu juhdiga maaragta huraayo oo uu ka mid yahay waaliga degmada salag leh iyo maxaan ku yidhahdaa beesha cowlyahan oo aan martida u nahay ragga ka mid ah oo ma garanaysaa heshiiskaas ayaga maaragta qaybtooda ka qaadanayo siday noogu adeegayaana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa magacaaga iyo reerkaad ka socotay iyo waxaad ku darayso intay rag horyarahay bismillaahi raxmaan araxiim alxamdulilaahi rabbialcaalamiin magacaygu waa bashiir qalinla cabdi waxaana matalahayay oon saxiix u ahaa beesha cawlyahan awalan ilaahay baan u mahadcelinaynaa haani waxaan u mahadcelinaynaa xarakada almujaahidiin namber saddex waxaan u mahadcelinayaa beesha dhalxe ee aqbashay inay imaato salag le siday u qaadato xinjirka marxuunka dhintay ayagana waa u mahadcelinaya waxaa halkan ka dhacay maantoy taariikhdu tahay tobanka bisha sagaalaad uaaaoaartaniyo heshiis marxuun dhintay ku dhintay cawlyahan kana dhintay dhalxe mag kala qaadasho iyo heshiis ayaa maanta halkan aan goobjoog u nahay lix beri duuro socotay iyo wadahadal ehelnimo socday oo wanaagsan waxaa laysku afgartay maanta in geel boqol ah cawlyahan iyo dhalxe oo ninkii nin dilo tiirka lagu soo xirahayo heshiiskay ka mid tahay haddii la waayo sida ka hadda oo kaleento boqolka halaad oo socoto ama wax u dhigmo ugu dambayntii dadka goobta ka hadlay waxaa ka mid ah waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah kaas oo la dardaarmay beelaha heshiiyey waxaan leeyahay labada beelood ee walaalada ee waxa weeyaan ku walaaloobay diinta islaamka ku walaaloobay qaraabannimo maadaama ay yihiin laba beeloodoo hal nasab u wada nasab sheegta oo daarood ah waxa weeyaan ayadana waxa walaaltinimada xagga qaraabadana waxaan leeyahay aad iyo aad ha loo ilaaliyo midda darisnimana ee ka dhexaysa labada beeloodna aad iyo aad ha loo ilaaliyo waa saddex xuquuq baa ka dhalanaysa xaqu lmuslimi cala almuslim waxa weyaan islaamnimadii waxa weyaan walaaltinimadii islaamka waxaa ka dhalanaysa xuquuq midii kaleo qaraabanimo ayadana xuquuq baa ka dhalanaysa midii kaleo maxaa la yidhahdaa darisnimona saasoo kale xuquuq baa ka dhalanaysa saddex xuquuq baad isku leedihiin marka intaba in la ilaaliyo ayaan ku dardaarmayaa insha allahu tacaala aad iyo aadna ha loo adkeeyo waxaan leeyahay labada beelood ee walaalada maantay halkan fadhiya inay ka fogaadaan waxyaabaha mar walba keenaya isku dhaca iyo isfahamwaaga waxaa ka mid a maxaa la yidhahdaa dhulka daaqa oo la qodayo ama la barakicinayo ama maxaa la yidhaahdaa geedihii la jarayo ama dadka qaarkood ay xaba ka samaynayaan arintaas waa la mamnuucay sidii loo mamnuucanayna ha loo adkeeyo dhulku hadduu nabaad guuro waxa weeyaan meel xolo ay daaqaan la heli mayo dadku meel ay ku nastaan oo maxaa la harsadaanna la heli mayo marka dhulku waa nabaad guurayaa in arintaas laga fogaado jaridda geedaha iyo jafidda geedaha la jafayo oo la doonayo in laga dhigo xabag ayadana waa mamnuuc horeyna waa loo sheegay haddana waana adkaynaynaa saasoo kale waraha cusubna ayagana lama ogola deegaanadan aad iyo aad qof dadkoo dhanna maanta waa la isku raacay annagoo dhanba danbay noo tahay in dhulka waxa weeye la ilaaliyo waxaan kaloo aan kula dardaarmayaa labada beelood waxaa u dhexeeya waxa weeyaan waa dhul aad iyo aad u ballaaran wayna wada degaan wayna isla degaan dadkuna ha ogaadeen waxaa ka dhexeeya daaqa iyo biyuhu waa ka dhexeeyaan iyo weelasha caamka waxaweye waa loo wada simanyah sida wanaagsan oo hadda la isku dhexgalay aad iyo aad baa ilaahay mahadii waxaa lagu helay shareecada islaamka warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga ee alfurqaanna xilligan waa naga inta